haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyskaiyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah markii balagii kalgacalku bixisa weeye wara- wareemay adduunyooy waayo badaney gurtigii arbaxadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay ileen wadku waa mabaaqdee miyuu bahda nugusha gooyey miyaa caalamalbarsakha barhkii kale ruux ka aaday waa qiso jacayl oo dareenkeeda xambaarsan taasi oo uwad ku kala fogeeyey lamaana isu qaaday jacayl xooggan waxaad maqli doontaan maase ka dhalatay qisadaasi sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana ayn ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan dooni iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida waraysigii qadar guuri marka geeraarku waa ereyo ducimeriisyo ka horreeya heesta intaan muusiga lagu bilaabin marka waxaa idhi imisaa dhalintii dhulku uu sugaayay xabsiyadaa la dhigayoo dhul sugaynin nololba imisaa dhaqaaqoo xiskoodu dhibayoo lakafaar wareerkii dhulku uu kuurayba barnaamijkuna waa weysta washington aan ku bilownay dhegaystayaala taxanaha nolosha aadamaha gaar ahaana waayaha jacayl ee inta badan dhex mara labada qof ayaa ah kuwo ay ku lamaan yihiin duruufo kala duwan oo qadhaar iyo macaanba leh kuwaasoo qaarkood oo muddo kadib laga sii sheekeeya islamarkaana ay bulshada tusaale ugu soo qaadato qodba marxaladda marayaana si ay dadka u fahansiiyaan amaba ay ugu sawraan waayaha ay markaasi ku sugan yihiin waxaana jira qisooyin jacayl oo caan baxay oo si weyn wax looga qoray kuwaasoo ay ka mid yihiin amaba aynu ka xusi karno cilmi iyo hodan qaysi leyla iyo weliba kuwo kale iyadoo geesta kalena ay jiraan kuwo iyaguna aan ka fogayn oo si joogtaa u dhaca kuwaasoo ay ku duugan yihiin waayo iyaguna xusidooda mudan qadar geedi oo hal abuura ku nool gobolka ohaayo ee dalka maraykanka ayaa barnaamijka caweyska washington la wadaagay maanse uu ka sameeyey qiso uu sheegay inay ku dhacday laba qof oo u dhex maray jacayl xooggan kadibna aan iscalfan oo wadku kala fogeeyey kadib markii midkoodu geeriyooday haddaba dhegaystayaal sheekada idinka dilimaayee waxaan barnaamijka ugu horreynba ku soo dhoweyn doonaa qadar geedi oo inala wadaagaya sheekadaasi iyo weliba maansada uu ka curiyey waan ku dhowey walaal cabdi cabdixakiim shirwacow waad mahadsantahay waagaag adigaa mudan soo dhowo baan ku leenahay bal marka hore haddii aynu galno sugaan kala duwan baad samaysaa khadar oo ku saabsan arrimaha iyo waayaha iyo nolosha haddaynu dhinaca jacaylka ka horeyno caalamulbersak bal caalamkaa Aad iyo aad.
gaarka aheed magacaan u bixisay maxaan ku idhahdaa muxuu aha caalamkaas kolley nolosha iyo waayaheeda wixii kula kulmo waxbaad ka odhanaysaa miidhiyahan dee adduunyadu imaka waa tan warku aadka loo kala helo Mhm.
miidhiyahan ka dhegaystay laba qiso oo oo jacayl ah Haye.
taabad leh hablihii ay ku dhaceen baa ka shee ayaa ka sheekaynaya heesta caalimulbarsakh qisadeedii siday u dhacday waa sidan haye inan ardayada oo subax gurigoodii ka soo baxday oo iskuulkii ku kala ku socota toddobadiiyo barhkii subaxnimo ayaa si kedisabay ugu soo baxday inan dhallinyaro ahoo fa- faceeda ah haye kadib layse salaan een, ee, cabdixakiimow laysana salaan kabacdi een, inantii qofkii ay niyadda ku haysatay Mhm.
uudkiisa Mhm.
ee ay weligeedba ku riyoonaysayba ayaa inanka waan garta layska hel layska hel haye waraysi gaaban ma iskuulkan aad dhigataa ma xaafadan aad aad ka timi xaafadaasaad tahay markiiba eh, labadii qof ilaahay wuxuu isu saaray taash baa isu saaro jacayl baa dhex maray Mhm.
laba sannadoodba inta ay waktigay haleelka leeyihiin intay kala maqnaayeen ay yaray aada u yaray macnaa inta badan ay sarkayeen ay sarkayeen ood odhan kartaa sida qofka bini-aadankii uu ugu baahan yayey cuntada ayay labada qof ee ay- ay isugu baahdeen waa jacayl cajiibaba haye inay wada kulmaan marka sheekada cabo markay halkaa marayso ayaa inankii gooraanu inantii lasoo hadli jirin lasoo hadla waan garta dabeetana ee markuu la soo hadlay inantii ayaa yidhi walaal ii kaalay oo maxaa dhacay cabdiow saacadan oo kale imabaad soo wici jirine waan garta dabeedna walaal waan kuu yar baahanay buu yidhi ii kaalay markay u tagtay wuxuu u sheegay cabdixakiimow wuxuu u sheegay in uu ad sababa doonayo inuu u dhoofo haye safar baa soo galay safar baa soo galay oo dhoof iyo eh, wa- hawluu u tegayay xaggaa ayna markii hore isku ogeyn waan garta waxay tidhi aad iyo aad bay hawshaasi igu adagtay laakiin haddii aad haddii aad tacabirayso dee wax inoo soo kordhinayso mhm waxba kama qabo ar ha waxba dee anigu kama qaban kare waan kuusoo ducaynayaa waan garta inaad ila joogtaan ka jeclaaya haye waayahay sidee bay ku kalaanba baxeen subaxii waan baxayaa buu ku yidhi haddaba wuu ku socdaa moogtay cabdixakiimow waan garta een, waan baxaya sheekh baanu maraynaa ayuu yidhi waayo allaha ku nabadgeliya kolba halkaad marayso ila soo xidhiidh ila soo socodsii haye ila soo socodsii mhm war warkii ugu xogay wuxuu noqday lambarkaa ma taqaana waa la soo wacay marka waa la soo wacay haa haye nambarkaa ma taqaanaayo haa waan garanayaa maxaa ku dhacayo ninkaas uu dhintay baa lagu yidhi haye way dhacday ab- labaatan daqiiqaan suursanaabay tidhi waa kacay meelay ee, xitaa reerkoodii aqoon lama leh hadday tacsida ka qayb geli layd mo haye wiilka reerkiisa macnaha ma garanayso faahfaahinta intaa ma ka badan garanayso ismuu barin haye een, halkiiba wax alla waxay talaa ku baahday arrin baa afbare ka haaday haye een, inantii mush- markay waxbarashadii iyo noloshii iyo wax walba ka hadhay mhm maalintii dambe waxaaban idhi bay tiri maad adduunyadaba horta maad iskaga tegtido ee ma maad iskuftidba haye naftaba iska qaadid naftaba maad iska qaadi haye waxay soo qa- gaas bay soo qaadatay iyo dee kabriidkii dabkii ay ku- ku ololinaysay haye marka wixii oo dhan soo diyaarsatay ayaa ilaahay naxariis qalbigeeda kusoo riday haye su-aal baan isweydiiyey bay tidhi oo baan idhi yaa cabdi yaa abuuray ilaahay adiga yaa ku abuuray ilaahay yaa ku dili doona ilaahay adigu maxaad kaga soo horeynaysaa wadkii haye waana shahaatay bay tidhi markaa waa isqabatay way isqabatay oo Hay.
sideel waa shahaaday oo ilaahay u xasuusatay haye
ka soo guurtay gobolkii togdheer hargeysay timid afar sannadood iyadoo hawsh sheekadu ay ka soo wareegtay bay la waraystay dabeedna miidiya soo fadhiisatay haye welina igamuu baabi'in bay tiri qof bedelana maan helin noloshii oo dhammina saasay way noloshoodii oo dhanna way isbedeshay moogtahay aad iyo aad dareentaabad bay cabdixakiimow igu samaysay waan gurtay marka qisadaa markaad maqashay ee ay ku soo gaadhay ayaa markaa sheekadan ka dhalatay ay qisada ayaa heestani ka dhalatay sheekadaas haa walaal haa waan gartay marka caalamulbarsaq bal intaynaan u gelin een, heesta magaca maxaad ugu bixisay magaca walaal waxaan ugu bixiyey caalamulbersa hortaabu marka hore markaynu noloshan adduunyada ka tagno dee ee geeridu ku timaada aadamaha Mhm.
aakhire inagoon tegin waa tan dee qofka iilka la dhigaye halkaa uu ku ku helayo dee Mhm.
wanaag iyo xumaan wuxuu lahaa halkaasaa lagu sii siiya aad iyo aad caalamkaa markaa qubuuraha ee intaan laysa soo saarin ayaa caalamulbersa laydhaa waan gartay markaa markuu adduunyadii ka tegey ee waa ka wuxuu ku biiray caalamulbersa imo Ka waxaad- wayna ku jirtaa in ereygaasaan kala soo dhex baxo heesta ku jira waan gartay marka wiilkii baad leedahay wiilkiiba caalamkaa ku jira ay gabadhani nolosheedii oo dhan isku bedeshay saa u noqotay wadkaa halkaa wuu ka tegayo dee ilaahay baa ka ha oofsaday oo caalamulbersa kaasuu ku biira aad iyo aad haddaynu u galno marka maxay heesta odhanaysa waxay walaala odhanaysaa wuxuu yidhi jacaylkii salaasa beermay ee bushaarada keenay fiican labadii caashaqa bariido bilkhayr isku soora ee weliba bogagaysa siiyey markuu balagii kalgacalku saweeye wareemay duunyooy waayo badaney hursigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay maalintii Ah.
kulan awliyaada ay soo- la odhan jireen soomaalidii arbacadii miisaanka lahayd bay ku- ay geeridiina ku beegeen hayday yidhaahdaan oo waa kuwa ay- waa arbiciyo khamiis kulan awliyaad waxbay soomaalidu iska yidhahdaan moogtaa haye haye marka wuxuu yidhi mar markii balagii kalgacalku bixisa weeye wara- wareemay adduunyoy waayo badaney kursigii arbacadu lahayd miyuu qadarkuna ku beegmay ileen wadku waa mabaaqdee miyuu bahda nugusha gooyey miyaa caalamalbarsakha barhkii kale ruux ka aaday dee laba qof oo isku qofa bay ahaayeen moogtay cabdixakiimow aad iyo aad miyay caasiyo bannaantay ileen boqor buu ahaaye halkuu cabdi buuxin jiray aad iyo aad halkuu cabdi buuxin jiray Mhm.
markaan warkiina markii la baahshay markaan dhaayaha bidhaanta bilanay indhahayga saaray dhagaa basar ugu dhagaa basar ugu dhegaystay miyay ilmadii iboob Mhm.
oo miyay ilmadii iboobtay oon weliba baxsanay ismoogay intaan heestu ila baahin ilaah baan kuu baryey halbowluhu kuu bogsoo rabbow baabacada madhan baryada noo soo ajiib haye aad iyo aad halkaasay ku dhammaatay cabeystii caalamalbar waan gartay marka inantiina inuu ilaahay u boogadhayo ayaad ugu ducaysay ayaan in ugu duceeyey dareenkeediina inaan cabiro iyo sidaasami ugu dhacday baan isku dayey waxay iska gaabnaataba heestu aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar geedi oo mahansadaasi iyo weliba qisadaasi baynala wadaagayey bal markana inta aynaan isla qisadaasi ka fogaanin aynu dhegaysanno codka fanaanada saynab ega maxamed
qabrigii jacaylow qurankaan ku mariyey hadda qabo annuuqay u qor meegaxdoodow qabrigii jacaylow qurankaan ku mariyey hadda qabo annuuqay u qor meegaxdoodow Thank you. qaybtiib layskiyo laga qaricadabkow qima godow xadaawsiyo jannaadii qurquriyo qaybtiib layskiyo laga qaricadabkow qima godow xadaawsiyo jannaadii qurquriyo Thank you. qaybtiib layskiyo laga qada cadaabkoo qima gudan fadhowsiyo jannaadii qurquriyo qaybtiib layskiyo laga qada cadaabkoo qima gudan fadhowsiyo jannaadii qurquriyo Thank you.
markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysiga uu barnaamijka caweyska washington siiyey khadar guun oo ah hal abuur iyo weliba siyaasi iyadoo waraysigana uu kaga hadlayay suugaanta u curiyey ayaynu kasii anba qaadi doonaa halkii uu toddobaadkii hore waraysigu noo taagnaa aynu ku noqono markaa heesahaagii aniguba ayaamahan arxankaaba waayo iilkana haddii aan galo io ooyimayside iga daaligooyada waxaynu ka soo hadlaynay jacayl iyo dad isu faraxsan tan waxa weeyaan waa dardaar werin si kale kuma garatide amin yare iyo heestiisaas waa nin tabane horta inta badan waxaan kaaga sheekeyna sheekadu ku dhex jirnay berigaa ninka cumar duulle layraa allah u naxariistee wala dadkii wada dhintay horta wixii dhintay ilaahay u naxariisto wax laga sheekeeyo la garan maayo duulle cali ayaa waxaa wareysanay barnaamijkii xidigaha ninkii la oran jiray axmed xasan cawd axmed baa markaa wuxuu ku yidhi cumar waxaan wada qaadaysa waa wada jacayl aad moodo inaad mar garamayso inaad mar calaacalayso inaad mar waxamaanayso jacaylkan cumarow ma mid adiga gaar kuu dishoodayba aw kale aad bu xawaashay yaqaano ilaahay inuu dee baray waa labada libe bay kala dhacay cumarna dee markaa waa nin cumar waa nin reer burcaa ahaa jiray asal reer waqooyi buu ku hadlay rasuulku leeyahy allah ma axmedow dee maya maaha buu isada haw dhigine jacaylku anoo qulay ma haye waa wax ragga suuqa joogo dhan haye buu marna waa marka waxa weeye jacaylkani wax markaad samaynayso wixii marketibl ah ee aad dadku ay jeclaysanayaan baad u samaynaysaa inta badan iminka heesa karbaasha ama kulaaditaanana fanaaniintu kaaba yeeliba maayaan berigi hore waxaa la odhan jiray afka sugaanta daadis baa la odhan jiray heesaha karbaashka daadis baa la oran jiro eber baa nin raggii dumarka la isaga dhigi jiro kuwaasaaba loo jeclaabaa aad iyo aad waa aad baa looga heli jiray sugaanta waa mar marka dadkii horena iskulaa- iskulaaditaan baa la oran jiray inankii inantu way isku laadayaan barkii dambena ciyaar xamarkii waxaa loo bedela daadis waa la isku daadinaya berigi hore daadis baa la odhan jiray marka heestanna waa mid ka mid a heesahaas iyo wada waayahaas uu la jaan qaadaya maya tani waa jacayl waa jacayl nin raga oo cabanaya oo gabadhu cawday ka arkay inay gabadhaasi aanay la wogin oo aad mooday inuu yaro gees garaacayo oo uu intuu ku dhibtoobay uu markaa waa xaal sheegad baa la yidhahdaa waa waa tawaawac iyo cabasho iyo xaal sheegad saddexdaa dulcood ba isku marka heesta waxaa la yidhahdaa waa ugub maaha caashiqu aadmigu ugub maaha caashiqu aadmigu la kowsado hadda ruuxa baara a- a- a- aramida ku beera anna urugadiisii eebadii igu miday baan awgaa la liidaa waa hagaag awgaa la liitaa wuu igu awoodsaday ha waa saasay u soconaysaa adiguna ayaamahan alxan kaaba waayo ilkana haddaa gadayi oo imaysde igadan waayo isla markaa waa ah, markaa waad saa ku soconaysaa ogow se adduunyadu waa ayaamo tira oo aakhiraana weyna allah hayow sidii roon sidii roon allah hayow kooriskuna waa
ugub maaha caashaqu hagmigu la kowsaday hadba ruux asiibaha aramida ku beeraha anna urugadiisiyo cibadigu mudiba awgaa la liitaa oon la liitaayo igu awoodsaday aniguna ayaamaha arxanka abawaayo ilkana ilkana ilkana haddaan galo ii ooyimayside aigada aigada aigada igada lutooyada aniguna ayaamaha arxanka abawaayo ilkana ilkana ilkana hadangalo iooyimayside aigada aigada aigada igada lutooyada ogo ogo ogowtay adduuniyadu ayaamo ira ahaa aakhirana wayne allahayo allahayo allahayo sidii roon sidii roon allahayo
waa hagaag En, haddii aanu waynu usoo noqon doonaa dhinaca heesaha en, khadar En, dee dabcan marka laga yimaado inaad heesahan caanka ah ee hadda ay fanaaniintan aynu kasoo waranay qaadayaan inaad samayso En, iyagana waxaa jira saa tilmaantay sugaan aad ka curiso waayaha maxaa ka mida sugaanta kale aad nol- nolosha waayaha aad ka samaysay iminka taariintoo kale waaba yadu waa hees oo kolley laxankeedii gacanta la waayay horta nin yar ku yara sheega ama dadka waxaan u sheegaya dhegeystayaasha qaaligaa dhib waxay ka taagan tahay soo saaridda heesaha iyo fanka waxa weeye berigii hore fankan raggani sheeganayaan uu leeyay maxamed salmaan ba waxaa hebel ba waxaa lahaa horta waxaasi hanti qaran bay ahaayeen Mhm.
ninka abwaanka heestuu qorayaa wuu dhiibayaa teatarkuu keenaya golaha martida madadaalada maareeyuhuu dhiibaya maareeyuhuu qaadaya naxmiiste halkan jooguu dhiibaya ama gaare buu dhiibaya ama xasangireed buu dhiibaya ama wuxuu dhiibay cabdiqaadir cali cigaal markaba heestii waa la laxmaya markaba muusigii baa la saaraya laakiin maanta ayaan darada haysta weliba abwaanka waxa weeye midhihii baan samaynaya midhihii markaan sameeyey kii laxmaya baa laga yaaba inaan australia ka deetana kii tumayey baa istaatu doono noqonaya cabdiwaab cabdiraaji oo halkan la jooga kii qaadaya baa hargeysa noqonaya see la isugu keeni karaa wax walbana qarash iyo inaad waxlayaro wadwadana way soo gelaysaa marka maanta dadkan jooga ee fanka fanaanka heesayaana waa kadeedayey kahal abuurkeed doonayana wixii soo baxaana waa kadeedayey haddaanad ahayn mid ka mida kooxaha sida asxaabteedoo kale maanta laabsaalax oo kale dee guddoomiya xiddiguu ahaa daahoo kale oo saaxiibka iyo kooxdiisuna runtii ana halkiisna aad uga mahadnaqayo oo heeso badan kooxdiisana ay qaadeen waxa weeye isna dee waxa weeye kooxdiibuu dhex fadhiyaa marka waa inaad fanaan u noqotaa oo aad dhex fadhidaa anna markaa waxay isu kay qaban waayey hadee dan siyaasadiina wado oo ninka amir ku jiraan dee dhinaca kale ma wadi karayo waa caqabad taagan weeye marka t- waa- waa- waxa weeyaan inta badan way dhacdaa Haa, aad iyo aad waataan kuleeyahay heesaygaa sideetanka ah bere hore soo wada bixinaayo sanadkan intan u dambeysaan manaan yaro gacan banaanaday baan tobanay soo israaciyey waana tikeenaysa marka firaaqadaad yaraheshiida wax yaro dhaqaajiso laakiin manodba hawsheeda weeye waxaan kuugu noqdo heesaha waxaan kuugu noqonayaa tahriibka hees la yidhaha aftadan caruurteennii baabiisay ee badihii ku dhammaadeen ee magafuhu uu laayey ee dhibtu haysay oo hintan dadkii soomaaliyeed dhacaysa ubadkii yaacay iyo waalidkiiba kaasaa horta heestay wateeda marka kolley heestaas way soo bixi waa hees aanan jecelayn inaan dhulka dhigo waan soo daydo markaa heesaha wadanigaa beriga hore geeraar yar baa laga horreysiin jiray marka geeraarku waa ereyo ducimeyrisyo ka horreeya heesta intaan muusiga lagu bilaabin marka waxaa yidhi imisaa dhalintii dhulku uu sugayay xabsiyadaa la dhigayoo dhul sugay nololba imisaa dhaqaaqoo xiskoodi dhibayoo kafaar wareerkii dharku uu ku wareeba imisaa dhayal fudud xabad lagu dhegsiiyo dhagartaana kii galay dhuuntaabidkii oo dhanna dhanna loogu talinoo dhuuntaabidkii geeraarkaa noocaasaa ka horreeya marka waxaan gelayaa heestii oo waxaan hogatusaalaynayo heestu waa hogatusaalaysi iyo uga waran dhalinyarada gurbuhu u soo hilaacaya moodaya inay jannadii qoomka gelinayaan ee laacan dooga quruxda badan iyo aqaladan dhaadheer soo eeganaya dariiqadan in qabar in qabarna hooseeyo gurbuhu qabarkiisa hoosena u leeyahay marka waxaan uga bilaabaya dhalintu qiimahay dalka ku leedahay waxay dhalinyahay waxaad tihiin dhabarkaa laftiisiiyo dhudhubkii difaacee dhamacda ridaayey hadduu cado dhankeenna u soo yaro dhambuuqsado marna dhashii ayaa tihin dhowrayeen dadkoodii tacabkay u dhigideen dhaxal inay ka reebaan dhaliyahay ha dhuuman tahriib ha u dhaqaaqina dhibkaad arkaysaan dhere kama horreeye dhabarka u adkaysta dhabtii waxaa hubada dhul shisheeye waxayaa dhayal laguma helaye dhalashaa la eegaa dheef la isku siiyaa marna waxaa ku dhibaba midabkaaga dheehoo lagu oran uma dhalan dhulkan aad ku joogto dhoof baa ku keenay saasay markaa ku soconaysa beydka dambe waxaan kaga hadlayaa reeraha iyo dhibtii keena dhex dhacday carruurtii adu waxaal waran waxaal waran oo waxaad u muujinaysaa adu waxaa u ahaa marka beydkaa dambena waxaan kaga had ilaa reerihii inay haystaan ayaan tusaya waxaan leeyahay dha- dhibka kalena wuxuu yahay reerahan isdhiibay dhaqankoodii dhimiyo waalidkii iyo dhashiisii dhexdood laga shaqa dhexdood laga shaqeeye dhalaha loo maqlaayo diintii hadday yidhaahdaan dhabadaa la qaatay haddaan jeelba loo dhigtay ilmihii yaraa ayaa la odhanayaa waxa uu yidhi aabbahay baa dhibaaxay oo dhibaataa la xidhaya hadduu is yidhaa diidiyo ka hadlane waa aniga ilmahay maxaad moota dhex gesa barnaamijkeennii toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
arrinkaynuu dhiganay hadadoo bin weyday waa axdi adwayso adiguun ku sugaye anna barshadaadiyo waxaan eersanayaa laftii ku ulatee diinayay ku ulatee weydi qayrkaa
cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinaya caweyska washington